munaasabadda wareejinta qalabkan iyo weliba si wadajir aan ku qayb galana maamulka isbitaalka mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed iyo guddoomiyaha maamulka degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose walina qalabkan hadeersaday wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qalabkan caafimaad iyo weliba aan ka talgala inta la kaxoojiya adeegyada caafimaadka ee isbitaalka si kor loo qaada tayada iyo daryeelka bukaanada iyo guud ahaanba adeegyada caafimaadka ee degmada iyo guud ahaan gobolka oo baahi dhinaga adeegyada caafimaadka ay ku jarta maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka guud ee gobolka shabeellada hoose ee magaalada marka iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed somalilan kuma hanageen qalabkan iyo hadeersan welina iyo codsida naanti tababaro dheeraada la siiya dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya doona qalabkana waxaan joognaa isbitaalka gobolka ee marka dhexdiisa waxaa la keenay oo maaragtay isbitaalka loo keenay qalab shaybaar oo mashiinno badana qalabkaas runtii waxaan maaragtay mahaddeeda iskale wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed maxaan ku yidhahdaa w h o iyo hay-adda maaragtay ayuub oo iyaduna maaragtay isbitaalka maaragtay gobolka gacanta ku haysa maxay ahayde waad aragtaan qalabka hadda maanta la keenay runtii waa qalab maanta aad iyo aad isbitaalka ugu baahnaa oo dhinaca shaybaarka maxaan ku yidhaahdaa qalabada qalabka loo aado xamar weeyaan qalabkanu sidaa darteed waxaan rajaynaynaa inaan kaga kaaftoonno baahi badanoo maaragtay ka jirtay oo xamar loo aadi jiray inaan haddii ilaa yidhahdaa kaga kaaftoonno waxaan leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose maanta cisbitaalka waxaa idinku hayna qalab ool afdem wax lagu baarayo in ummadaan jeelka jeel la gaarsiiyo la rabo la rabo waaye in dadkaas wax loogu qabto la rabo waaye in meel iskaga xafido lagu haayin anaga waalidka in la yidhahdeen wax ma tarto waxaa muhiim ah in dadka loogu shaqeeyo shaqooyinkan hadda maanta wax yaqaano ma joogo cisbitaalka waayo caddahay boqolkiiba boqol ma jiraan waa in hadda loo raadiya dad asi ku shaqeeya qalabkan ama dhallinyar loosoo tababaro loo diro la raadiyo dadkii qarashkaas la gelin lahayey oo lagusoo tababara in la helo waay dad kolle kor ka yimid wax uma taro xaqiiq waa dad meeshaan laga qaaday oo jooga gurigiisa in loosoo tababaraa muhiim ah oo gacantan ku hayn karo guddoomiyaha degmada marka cusmaan muuse ayaan ku mahnagay wasaaradda caafimaadka dadaalka iyo ka biyaayta horumarinta iyo tayeenta adeegyada caafimaadka heer gobol iyo heer degma weli kale uu soo xusay in sheenowkan qalabkan geeta tallaabo weyn oo lanqaaday dhiniga horumarinta adeegyada caafimaadka ee bulshada deegaanka weli kale uuse guddoomiyaha codsaday in baahiyaadka kale ku jara isbitaalka on ka horeyta mushaaraadka shaqaalaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya walku qoobata buuqan badan uu alaabtan ku imaanaya wuxuu ku imaaday maalintii ofdiga oo guddoomiyaha gobolka uu imaanayay dalabkii la bixi u ahaa taasoo buuqaas uu ku imaaday in istaalkan uu shaqaynayn oo daawo ay yaalan oo qalab caafimaad u yaalan oo qof maanta lagu baadi karin oo istaalkii gobolka u yahay taasay ku imaaday in maanta inaa intaan oo alaab oo qalab caafimaad oo shaybaar dhammaystiran ah helno haddana insha allah intaa in ka badan istaalka uu u baahan yahay istaal maadaama istaalka gobolka u yahay gobolka shabeellahoos uu yahay dad badan maanta ay ku tiirsiin haddana ay si lamid ah maanta dhaqaatiirta lacag ay qaadeen maanta dadka shaqa oo oo magaalada joogay qofka bukaanka imaada lacag loogu qaado oo saas mushaarkooda loogu siiyo waxaa mar koowaad iyo mar labaad mar saxaad codsanayna horta qalabka iyo iyo iyo iyo maxaa lahay madaxweyne cabdicasiis iyo guddoomiyaha gobolkaba in shaqaalaha volontiirka oo shan sano sideed sano ku shaqaynayaan iyo dhaqaatiirta ku shaqaynayaan in volontiirkan maxaa lahay si un loogu dhahmo si wax loo heli karo oo dadkan maadaama dhaqaatiirtan ay jooga ay joogaan laakiin mushaar aan qaadan oo bulshadii oo magaalada joogtay maxaa lahay oo maxaa wixii laga qaado oo rooti laga qaado oo la siiyo maxaa lahay mushaaraha u qaataan horta lambar koow in salaro loo hero dadkan dhaqaatiirta hadda qof kale hadii la keeno laho maanta oo qalabkan yaqaana dhaqaalo u baahan yahay kii ka horeeyo agaasimihi lacag ma qaato toorkii lacag ma qaato shaqaalihii istaa ka shaqaynaya kul frontier ku shaqeeyaan horta kuwa waxaarna annaga hay-adda ayuub iyo maxaa laha iyo wasaaradda caafimaadka iyo iyo madaxweyne cabdicasiisbo waxaa qaayldhaan buuxa u dirayna annaga dadkan istaalka jooga wax xuquuq ay leeyihiin in un wax un loo helo si maxaa lahay qalabkii dowlad soo dhiibtan loo xakameeyo istaalkii dowlad ay lahedeen maxaa la ilaaliyo oo bulshada ay lahed la ilaaliyo waxaarna annaga baaq dheer waxaan ujeedana istaalkan daawo u baahan yahay in daawo lasoo gaarsiiyo in maxaa lahay dhaqaatiirta iyo iyo maxaa lahay shaqaalaha joogana in loo helo mishaar loo helo in yar maanta oo oo hay-adahan maxaa ayuub iyo wax iska siis maayne inta kale wax la sii ma leh laakiin intaa in ka badanaa rabnaa annaga istaalkan daawo ma taalo waxaa rabnaa maxaa lahay qalab sariiro ma yaalaan sariiri waa ka dhammaadeen istaalka istaalkii dowlad dayactir u baahan hadda qalabkaan hadda meel aan dhigno oo busta u ilaalin xataa mahayn waxaa rabnaa istaalkan maxaa u baahan yahay maxaa lahay dhismi guud u baahan yahay qalabkan la deersiyay isbitaalka guud ee degmada marke ee gobolka shabeellada hoose ayaa weliba usaya qalab shaybaar casriye dowladda koonfur galbeed soomaaliya hay-adda w h o iyo unka deeqeena maamulka isbitaalka si bulshada gobolkaasi lanka adeegay waana lankumaarama adeegyada caafimaadka ee markaasi muhiimka aan ka baha jireen meelo fogfog oon ka horeyta magaalada muqdisho